ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka daafuray qorshaha isbeddelka qaran ee sannadda laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan qorshaha isbeddelka qaranka n t b ee laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan ayaa waxaa diradda lagu saarayaa isbeddelka qaran ee shanta sano ee soo socota ee dalka kani soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa ka hadlay madasha shirweynaha waxa uuna ra-iisul wasaaraha dalka uu kaga mahad celiyey inuu daafuro qorshaha qaran ee sanadda laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan ee xukuumadda maajo labada kun labaatan iyo shan waxaa maanta la dahfuray qorshihii isbeddelka qaranka oo ah qorshaha horumarka qaranka ama qorshihii qaranka ee shanta sano soo socotay qorshahana wuxuu noqon doonaa labada kun labaatan iyo shan ilaa labada kun labaatan iyo sagaalka qorshahan waddo dheer ayuu soo maray wuxuu soo bilowday labada kun labaatan iyo saddexdii bishii octoobar labada kun labaatan iyo afartii oo dhanna waa socaya haddana waa soo gabagowey oo sanadkii labada kun labaatan iyo shanta waa sanad iyo bilo dheeri ah qorshahani waxaa ka wada shaqeeyey waxaa hogaaminaya wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradihii oo dhan baa ka wada shaqeynayay waxaa waaye qorshe horumarineed oo weliba kii horeento oo aan kusoo guulaysanay shantii sano lasoo dhaafay lagu dul dhisay oona tarmo ah macnaha qorshe ee horumarka dalka wax weyn ka bedeli doona oo ay soomaaliya meeshii joogto ka kaxayn doona u rari doono meel kaloo cusub waa ogtihiin soomaaliya challenges iyo duruufo aad u badan oo u baahan in xal laga gaaro oo horumar u baahan waxbarasho caafimaad biyo wax kasta oo horumarineed wadooyin ha noqoto wax kasta ay noqoto waa qorshihii hagi lahaa waaye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hogaanka dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse oo guidansigooda iyo taladooda iyo hogaankooda sanadkii iyo barkii aan wadnay aad iyo aad noogu hagaayay naguna hogaaminayey in qorshahan lagu guulaysto oo guul laga gaaro sidoo kaleenta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qorshahan tiimkii ka